xaafadaha eliyeem ee xerada xagardheer ayaa waxaa ka jira oomana baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan xaafadahaasi kadib markuu hallaabay ceelbiyoodkii biyaha siin jiray waa oonnay waa baaba'anay gaduudaybaan biyo u dooran jirnay magaalada hoosaan biyo u dooran jirnay waa naloo diiday biyihii waxaa la yidhi balood balood ma oontiri karo saddex balood annagoo abaan ooman nahay afar bilood biyo ma haysanno ilmahanagi daacuun baa dhammayn rabo ilmahanaga wax ma bartaan say caagada u jiidahayaan waa baaba'ay waa rog manaxana la soo gaaro waxaan ka cabanaynaa biyola'aan ilmaha aan iskoolka u dirsanno dharkii iyo yunifoofkii ay ku dhiganhayeen biyaan ku dhaqanna waanu weyne kuwa aan cabna waanu weyne kuwa aan dhari ku karsanna waanu weyne kuwa aan dharka iskaga dhaqana waanu weyne salaaddii waxaan ku tukanna hadda waanu la'nahay waan ku rafaadsannahay meeshan saddex bilood baanu meeshan ku rafaadsannahay waan rafaadsannahay waxaan u kacanaa guduuday waxaan u kacanaa suuqa silac baa kow naga dumar iyo carruur wata caagada maran ayaa hadda cabasho ka hor muujinaya mid ka mida goobihi ay biyaha ka cabbi jireen oo hadda qalalan
waxaan kacoocaan ka cawanaynaa biyola'aan saddex bilood biyo maana helin biyola'aanaan hayso salaaddii jiidaha la qaadaa saqiir iyo kabiir inta guriga ku nool salaaddii jiidaha la qaadayaa qof waxbarasho aadaya male qofka xanuunsan hataa lama geyn kara goobta caafimaadka sababtoo nafta waa biyo biyona ma haysanna nolosha biyuha qofka biyo hadduu haysan noolol ma haysto hay-adda biyaha bixinaysa macal kenya waxaan ka codsanaynaa horta inay aragto dhibaatadan qabna hana soo gaarto waxaan qabna ha aragto markii la dhahaa xaafadahaas biyola'aanay la dhammaadeen miyaa halkaan la imaan doona walaalow annagoo reer l m ah ee biyola'aan saddex bilood na haysato ilaa soon ilaa maanta la taagan yahay tubooyinkeenna way qalalan yihiin saan u arooraynoon u aadaynay guduuday iyo meel ka fog iyo matoor aan u aadaynay biyo waan soo waaynay saaka marka waxaan ka cabanaynaa ilmo iskuul nooma dhigtaan ilmihii iskuulka dhigala biyaan u habaajinnay oo biyay raadiyaan wax lagu qubaysta male wax la cabo male wax la dhunciyo male biyola'aanaan ka cabanaynaa waxaan rabnaa marka oon codsanaynaa haddii maaragtay xataa u n c r iyo dadkii biyaha qaabilsanay oo keer nooma yimaadiin war maxaa idahaaya nama dhahan u n agteeda iyo meel walbaan tagnaa muddo ka badan saddex bilood ayay sheegeen inaysan biyo u soo dhicin oy goobo ka fogfog biyaha u doontaan waxaan ka cabanaynaa walaalle biyola'aan baan ka cabanaynaa saddex bilood baan biyola'aan ahayn saan ilmihii u diraynay waa dhimannay saan annaku u guuraynaynay waa dhimannay xala shan saac biyaan ku wada maqnayn dhibkaasaana haysata biyola'aantaasaana haysata cid noo tima haddaana ma jirto saaka dantu waxaynugu kalliftay baldooskii bahalkii waanbowga biyihiisii inaan soo dhuranno baa dantu nugu kalliftay saamaynta oomanaha dadka halkan ku dhaqanaya kuu muuqanaya markaad imaato waxaana hadda iska xidhan goobihii ay biyaha ka cabbi jireen waxaan ka cabanaynaa biyola'aan saddex bilood baan rafaadsannahay caagadaha la wareegnaa ilmo wax nooma bartaan waan dhimannay waa baaba'nay waa go'nay dhar ma dhaqanno wax ma cabno dhuunti baa naqalashay waxaan codsanaynaa marka dadka biyaha ku shaqlaa inay noo yimaadaan oo biyana la siiyo hay-adda ke international oo qaabilsan arrimaha biyaha ee xeryaha oo aan isku dayay inaan la xidhiiro mas-uulka ugu sarreeya xafiiska dhadhaab taleefankiisa oon wacay kama uusan jawaabin balse qaybta biyaha hay-adda unisar oo aan la hadlay ayaa ii xaqiijiyey in ceelbiyoodka biyaha siin jiray xaafadahan uu hallaysan yahay laga soo bilaabo bishii shanaad ee sanadkan islamarkaana ay wadaan dadaalla ay ku xallinayaan cabashada oo manaha ka jira xaafadahan waxaan codsanaynaa biyo in nala siiyo amniga iyo dawladda kenya iyo u n cid kastaba ciddii biyo noo haysaa inay biyana siiso booyadaa la soo diraa booyaduhuna halkaasay aadaan biyahana way gataan nama siiyaan annaga ooman oo baaba'san biye tubooyinkanagana waa qalaleen waxaan ka codsanhaynaa haayadda sharafta badan iyo dawladda kenya meelna looga keenaba biyo inna loo keeno ilmaha iskoolaha oogu dirsanno bulshada ayaa aada uga xun oomanaha raagay ee haysta waxayna codsadeen in wax laga qabto ay soo farageliyaan hay-adaha iyagoona codsaday xitaa inta ceelka laga hagaajinayo in biyo dhaamin loo sameeyo hadda waan dhammaan rabnaa annaga shubanaa ku bilowda xaafadaha taa hay-adda si deg dega nagu soo gaarto codsigeenna ugu badan waa inaan biyo helnaa waxaan codsanaynaa in biyo nala siiyo oo baahidana haysa nala arko oo ka codsanaynaa hay-adaha u n c r care n r c hay-adaha dhan waxaan ka codsanaynaa inay dhibaatadan haysa ay ogaadaan oo na soo gaadhaan oo ayna ogaadaan dhibka aan qabno ay ogaadaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista xerada qaxootiga ee xagardheer